caalamka waxaa keliya iibiyaan meel kasta la maraya waa nabad ee noo kaalaya waa laynoo soo socdaa ama ha noqoto sharikaad ama dad shaqaynoo abuuraya ama dad waxayna taraya ama nimcada waddankeena sidii loo de exploit garayn lahaa marka horta nabaddu waa muhiim inaynu nabadda sugnaanaa meel kasta waa muhiim bari iyo galbeedna mas-uuliyad baa inaga saaran marka waxaan doonayaa gebi ahaantiin idiin sheego hadda saxaafaddii tihiin inaa nagala qayb gashaan nabadda iyo nabadda xoojinteeda iyo nabadda sugiddeeda oo warar aan jirin oon sugnayn aanadin meel laka sheegin oo sheegtaan runtu waxay tahay reer somalilan iyo ciidamadayadu meel kasta way tegayaan meel kasta way ka nabad bay ka raadinayaan waa la socotaanoo neefaf baa loogu qalay waa lagu soo dhoweeyey waxay u tageen dad baa lagu dilay inaannu nabadda sugno oonu ilaalino dadkaa rabshada wadan waxaanu leenahay nabad baanu jecellahay somalilan wadahadal iyo dialog wax kasta ku dhammaysataa qofkii wax tabanaya xaq buu leeyahay inuu sheegto oo inan aanu dhegaysanno oo wuxuu qofkaasi dee tabanayo laga dhegaysto laakiin qofna ka ogolaan mayno inuu qas nabadda somalilan geliyo waa muqadas waa naga go-an tahay kuwii iyo kuwii sidaasaan aaminsannahay waxaan doonayaa inaan halkan saxaafadda uga sheego nabaddu waa waxaa keliyan ku caana maalay saddex iyo labaatan sana aynu nabadda ahaynay somalilan waa mudakar arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysataa markaa waxaan odhan lahaa inaa u sheegtaan caalamka oo aanadan aada isugu mashquulin hadduu statement bixiyo ama maraykanku ama ingiriisku ama e u-du wax inakaa wadan waa waddankeennii ma ogolaanayo safiirka maraykanku intay canada soo gasho inay buffalo shir ku qabsato ama brussels gudaheeda qolo kale wax ku qabato marka waxaa ogsoonataan waddankeena inakaa ka talina inakaa ka mas-uula inakaa dhiiggeennu u horey inakaa iska kicinay ninkii dhibaatadii inoo keenay siyaad barre ilaahay baa mahadle nabad baynu nahay ictiraafkeenna wuu iman doonaa caalamku wiina dhegaysanaya markaynu nabaddeenna xasiloonno oo ogaataan talaah waxaynu u tagnay inay nabad inaynu sugno ay tahay dhibaato ma wadno cid kastoonu jaalle lahayn walaaltini baan kula dhammaysanna waana mahadsan